فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhowxa waraysiyada qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayna waxaa ka mid ah waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ka waramay dagaalkii awdhegleh khasaaraha ka dhashay cidda gacanta ku haysa iyo duqeyma ay shisheeyaha shalay ka geysteen magaalada iyo beeraha daarusalaam waxaan idiin soo gudbi doonnaa waraysi aynu la yeelanay barnaamijka waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan hogaanka dhaqanka jubbada dhexe iyo waxgarad kale oo bogaadiyey weeraradii ugu dambeeyey ee lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka dhanka kalena cambaareeyey duqeymaha wuxuushnimo ee xabashida waxaad maqli doontaan kataa'ib al ikhbaariyah oo baahisay muuqaal dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka biyacadde ee wilaayada shabeellaha dhexe kaasoo ciidanka dowladda federaalka lagu jebiyey waxaa dhegaystayaal barnaamijka ka marnay imtixaanaha ta'amulaad oo caawa lagu soo qaadan doono suuradaha annuur iyo alxujuraad عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري waagaag dhegaystayaal mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa warkii caalamka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku ekeeyey ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa tulada nuurgaab ee dhacdo duleedka degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe siday wararku tilmaamayaan weerarkaas ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu suura gashay inay ku dilaan saddex ka mida askarta dowladda federaalk ee lagu weeraray tuulada midadka askartan ayayna ciidamada dowladda federaalk uga carartay goobtii lagu dagaalamay dagaalkan ayaa waxaa sidoo kale lagu dhaawacay saddex askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidoo kale weerarkani ku soo furteen saddex qori waakee fudi saban ah iyo qori bikiam ah oo ay askarta dowladda federaalka wateen ciidamada yuhuudda ayaa dad shacab baa ku laayay marinka khaza wararka ka imaanaya marinka khaza ee dhulka falastiin ayaa sheegaya in ciidamada yuhuudda ay mar kale duqeen cadootooyo ka geysteen marinka khaza kuwaasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxay shaaca ka qaaday in ciidamada yuhuudda ay marinka khaza ku dileen afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ilaa iyo shan iyo toban ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwo kaloo fara badan ilo wareedyo ku sugan magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayaa iyaguna waxay warbaahinta u sheegeen in gawaarida gaashaman ee ciidamada yuhuudda ay toogasho bareera ka geysteen gudaha magaalada halkaasna ay ku waxyeelayeen dad badan oo shacab ah tanii markii uu dhacay heshiiska xabad joojinta marinka khaza sagaal iyo tobanka bishii janaayo ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxay ciidamada yuhuudda marinka khaza ku dileen boqol iyo konton ruux oo shacab abriye ah militariga suudaan ee uu hogaamiyaal burhaan ayaa godoon saaray goobi istaraatiiji oo ay ku sugan yihiin kooxda dacmu sariic ciidamada militariga suudaan ayaa shaaca ka qaaday inay godoon adag saareen meelo istaraatiiji a oo ku yaala bartamaha magaalada caasimadii al khartuum halkaasoo ay joogaan ciidamada dacmu sariic ama r s f waxaana ka mid ah goobahay goodoon ku saareen qasriga madaxtooyadii al khartuum halkaasoo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan dacmu sariic bayaan ka soo baxay militariga suudan ayaana lagu sheegay in ciidamadooda uu ku qalabay sanuubka noocyadiisa kala duwan ay gacanta ku dhigeen xaafado ka tirsan magaalada al khartuum muuqaal ay ciidamada militariga suudan ku baayeen barti ay ku leeyihiin facebooka ayaana muujinaya ciidamadooda oo weeraraya fariisan ay ku sugan yihiin kooxda dacmu sariic ama r s f xubna ka tirsan ciidamada dacmu sariic ayaana isku dayay inay ka baxsadaan goobaha ay goodoon ku saareen ciidamada militariga balse ma jirta cid ka badbaaday ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay ciidamada militariga suudan ugu dambayntii wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa waxay shaaca ka qaaday inay burburisay diyaaradda daroonisa oo laga leeyay dhanka dalka yukrain wakaalada wararku faafisa dowladda ruushka ayaana waxay sheegtay in diyaaradaha ay burburiyeen ciidamada difaaca cirka ee moscow ay gaarayaan ilaa toddobaatan laba diyaaradood kuwaasoo soddon iyo lix ka mid a lagu burburiyo gobolka kuriski geesta kale xukuumadda moscow ayaa waxay shaaca ka qaaday in ciidamada ruushka ay duqeen xagga cirkaa ka fuliyeen habeenkii xalay magaalada caasimadda ee kiyef war ka soo baxay maamulka kiyef oo lagu baayiyey barta telegramka ayaa lagu sheegay in duqimo dhowr ay ka hortageen nidaamka difaaca cirka dad goobjoogayaal ayaana waxay sheegeen inay maqleen dhawaqa qaraxyaad oo weyn oo ka dhacaya gudaha magaalada kadib markii gantaalada qaar ay ka soo gudbeen nidaamka difaaca hawada wararkii caalamka dhegaystayaala caawanaga intaa سامي لدين عظيم هو السامي وجدت waa hagaag hoggaanka dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe iyo waxgarad kale ayaa bogaadiyey weerarkii awdheeg leh iyo kuwii ka horeeyey ee lagu qabsaday deegaano ka tirsan wilaayadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo kuwa dhexe malaaq biyey malaaq axmed oo ah madaxa odayaasha dhaqanka ee gobolka iyo nuqabada cabdulaahi ansaari iyo sidoo kale maxamed jimcaale khayre ayaa waxaa wareystay wariyene maxamed muudeey abuu muslim waa nicmo ilaahay ummadda muslimiinta siiyey guulaha la gaaray isbuucyadan ee bisha rabadaan horaanteed ah waa guulo la taaban karo Ee, waa nicmo waa f- dalika fadla yuutihi man yashaa cadowgiina waa jabay muslimiintuna waxay gaareen guulo dhul badan oo shalay dastuur iyo qawaaniin lagu xukumaya ayaa maanta shareecada kitaabka lagu xukumaya ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay nasriga wuu dhow yahay mujaahidiinta iyo muslimiinta waxaan leeyahay samir badan hala sameeyo cadowga hala samirtimo wax yar ayaa haray waa arkaysaan maanta meesha ay marayso cadowgii shalay dhulkii dhammaa ee gobolada dhexe isku fidiyey maanta wuu soo aruray hadda waxay maraysaa xamar iyo agaarkeeda waa nicmo ilaahayna siiyey shalay ee cadowga wuxuu rabay in ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa la baabiyo ma noqonin ilaah ayaa soo nooleeyey jihaad loo istaagay oo kitaabkii allah sunnaha kor loo qaaday ayaa nicmadaa la gaaray marka waxaan leeyahay in marka hore ilaahay laga cabsado cabsida alla kadibna ilaahay la tala saarto een xasan halka uu ka raadiyey ee, ee etoobiyaanka ee inuu uu garab siiyo arrinkaas maxaa dhaliyi baa la dhihi karaa xasan horta waa isagaba gaal ah marka hore gaalna waxaa ehel iyo walaal u ah gaal Ee, soomaaliya waxay tidahdaa eyga markii beeraha lagu dhowro eyga waxaa lagu diraa doofaarka ama daanyeerta haddii ninkii oyga lahaa uusan daba ordaynin uu ka haro eyga ma socon karo haddii waxyar uu ka hor baxsado ka lagu baxsado uu doofaarkii ama daanyeerkii ku tago inta qaniintii iyo dharbaaxay kusoo raftaan ayuu dib isu cararaa eyga marka dambana haddii kii lahaa eyga uu qabo qabo hadduu dhahana macnaha ma dhaqaaqa ninka ilaahay isu maraya marka garguurta wuxuu joogaa maanta saasoo kale eyga ninkii isaga waa eygii abiy axmedna waa kii shalay isagaba soo dirsay Ee, maanta shalay wuxuu lahaa taaka dhulkeena ah lama heli doono maantana wuxuu micin booday ama uu wax ka doonay dadnimo xumadiisa waxaa la yaab leh qofka aad wax weydiinaysid maanta wuxuu yahay etoobiya hadday wax tarayso iyadaba haysataa garguurta ciidamihii faraha badnaa hadday etoobiya tahay hadday eritrea tahay hadday turki tahay marka ay soo tababartay way dhammaadeen maanta wuxuu macin mooday marka abiy axmed daraad markuu u yeeray marka soomaalida waxay tidahdaa anigu waan socon waaye aan orodno etoobiyana waxba maanta soomaaliya kama tari doonto muslimiinta kama tari doonto duqeyn er laga duqeeyeyna waxaa ma noqon haween waxay tidahdaa isgarab lagshayn arrama gubow de eh, ninkii u dhashay unbaa ah, ah, muslimiinta iyo unbaa caaqibada iyo in dambe lahaan doono etoobiyana kulleyta awalba cadaawad xun ayaa naga dhexaysay awalba heshiis baan ahayn ugu dambayntii ummaddu maxaa u baaqaysaa ummadda waxaan ugu baaqayaa maanta waxaad arkaysaan waxa loo jeedo shabaab ma aha waxaa loo jeedo waa dalkeena iyo diinteena iyo baddeena etoobiya waxa ay intaan loo rabto baddaas inay hesho waay insha allah maana heli doonto marka waxaan leeyahay nin kasta oo muslim ah oo islaamnimo ku jirto in la istaago laga qayb qaato jihaadka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوشان يقولها إصدب صعدو أذر ونصر إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى wuxuu u ballanqaadahayaa dadka maaragta ee asaga kitaabkiisa u sacyinhayo inuu guusha siinhayo wa ina jundanaa lahum lghaalibuun ciidamadan annagu aan leenahay oo kuwaan jidka ilaahay ku toosan oo awaamiirtannada qaatay qoladaas inaan guusha siino ay ghalabada qaataan baan xukunnay baa allaah leeyahay dayib mujaahidiintu waxay la imaadeen asbaabtii loo diray taas marka waxay keentay in cadowgooda ay ka adkaadaan oo ay ka ilhelaan Ee, dhulkaas inkaa dhex galo een, waxaa dhaca hadda baryahana soo baxay in ciidamada een, cirka een, dowladda etoobiya ay soo caawinaan xasan gurguurte ee xasan gurguurte markuu ciidamada cirka etoobiya u yartay arrinkaasi maxaa lagu fasiri karaa jasaaka allahu khayran adeer een, ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtaaye wuxuu inoo sheegahayaa xaqa sidiisaba hadduu daahiro in dulmiga uu suulahayuu inoo sheegahayaa Een, ciidamada etoobiya marka oo ciidamada cirka ah oo yimid oo duulaanka soo qaaday oo fuustooyinka e, e, e, maaragtaaye naabaalka iyo ay ku jiraan baasiinka ku ridahaya dadka muslimiinta iyo amarasta iyo xaafadaha ku ridayo markii ciidamada etoobiya oo jooga dalka oo labaatanka kun ka badan markay xeryahoodii ka bixi waayeen markay ku guulaysan waayeen inay dadka muslimiinta ah qalbigooda kasbadaan markay ku guulaysan waayeen inay mujaahidiinta ka adkaadaan oy tirtiraan markay ku guulaysan waayeen ujeeddadii ay u imaadeen inay taaka ka mida hergeliyaan ama nudqo ka mida hergeliyaan markay ku guulaysan waayeen oy xeryaha ku uruureen ciidamadii xasan gurguurtana maaragtay lagu takbiirsaday oo turiska lagu dhuftay haddee in kuwiisa xataa soomaali waxay tidhaahdaa laxulageeday u xaarataaye kuwa xasan ma aha wuxuu u hiilinhayo etoobiyaanku ama nimanka ninkan abeeya wuxuu u hiilinayo kuwa xasan ma aha xaqiiqadu waa saas ma aha kuwa xasan kuwiisa meeshaan ku jiru wuxuu ka baqahayaa oo xeryahan ku jiro in inta xeryahooda loogu daato sidii mar badan ku dhacday lasoo af markii ilaahdankiisa inta roog la dhigay ayroboorka iyo dekada dhexdeeda meeshii la dejinayo xeebta iyo ayroboorka dhexdiisa la dhigay roog lagu dhoweeyey waxaan adduunyada qof lagu soo dhoweeyey aysan jirin markii xeebta la geeyey ilaahdankiisa hoteelkii xeebta ugu neebsanaya baddii sidaa u arkay abi oo sidaa u fiiriyo meel walba nimcada u arkay wiilal yaryar oo ilaahdankiisa ka xumaaday raggii kuwii waaweynaa saas yeela ka xumaaday waad ayaa madaxa lagu dhuso dhiigoodii lagu daray biyaha badda lagu daray marka waxa weeye waxa horta masaaray ima goyseena gobolkaaba igu daaban buy waxaa noo geystay oo dhibkaa keenay oo arrintaas keenay horta waa ninka la yidhaha ina gurguurta wey waxaan leenahay dhuunta allah gooyo unguri baa u geeye horta ninka la yidhaahdo abii waxaa ku furan mishin ilaahay ku furay habaarkii islaamka guridana ku dhacay marka uu maanta maqlo etoobiya waa lagu rabaa kaalay ilaa hiiraan gobolada dhexe iyo raasgamboor kasoo ciidamadu daad ka soo noqon jireen maanta waa la waayey ciidankaas nag waa la waayey waa baaba'een waxay maanta noqotay diyaarad fuusta wadda in habeen barkii ilmaha lagu duqeeyo islaamka ayay noqotay taasuna col bay ku kordhinaysaa moogay waxba uma siyaadinayso dadna diyaarad ka baqana ma ahan dadkaanu soddon sano ayaa la garaacayey diyaaraddu waxay noo siyaadinaysaa kuwii naga maqnaay bay noo keenaysaa ugu dambayntii maxaad ummadda soomaaliyeed ugu baaqaysaa bismillaah ummadda waxaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqi jirnay haddana sidiyaan ugu baaqaynaa war nimayow war dumarow war ragow war ilmow war waayeelow war culumay war ilaadankiisa dhalinyaroy war ka kaca ma joogto maanta meeshii laga seexan lahaa waxaad si waxaad joogtaan meel laga caraabayo wey adduunyo weeye waxaan joognaa adduunyana waa laga tegayaa alla ayaa hortiisa la istaagaya alla ayaa kula xisaabtamaya waxaad haddaad rabtaan inaad janno gashaan waddadaas ayaa furantay gaalana waxaa naloo keenay annagaa nala ku intixaamaya annagaa nala ku intixaamaya bal horta inaan xaqii garanno iyo inaan gara weyno xaqii rag baa gartay ilaahay ha guuleeyo dhibkana wixii dhibana allah ka haye inta fadhidaay haddaad dibadda jirto waxa weeye soo raac kitaabka ilaahay doontaasaa la saaran yahay قالنا واجبتي وانا جبيسا وانا لقى ساريا
انا الظامي هداني الهي بعيد العمى
waa haga dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysiyada ayaanu weli isla mareyna waxaa idinku soo maqan waraysi aynu la yeelanay waaliga shabeellaha hoose balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ta'amulaad ee suuradaha annuur iyo xujraad uu duubay allah ha u naxariistee sheekh khaalid badrafi waxaana tarjumada inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد في درسنا هذا سنتامل في قول الله سبحانه درسigeenna kan ah waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال ابن جرير الطبري رحمه الله ibnu jariir addabari raximahullah wuxuu yidhi alle wuxuu leeyahay kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyey haddii qof faasiq ah war idinkaga keeno qolo iska hubiya warka quraa'dana way isku khilaafeen sida loo akhrinaya hadalka allaah ee ah fatabayanuu quraa'da ahlulmadiina intooda badan waxay akhriyaan fatathabatuu oo xarafka tha ah quraa'da qaarkoodna waxay akhriyaan xarafka ba oo loola jeedo u kaadiya ilaa warka dhabnimadiisa aad ka ogaanaysaan oo ha ku degdegina inaad warka qaadataan tathabutkana waa sidaas oo waa in warka la iska sugo waxayna arrintaani ka mid tahay aadaabta ay tahay in dadka garaadka leh ay ku sifoobaan oo waa in haddii qof faasiq ah uu war la yimaado ay warka iska sugaan oo aanay horay uga qaadanin maxaa yeelay taasi waa halis adag oo keeni karta dembi weyn haddii warka uu qofku keeno laga soo qaado mansiladda qof run badan oo cadaalad ah waxaa taasi ka dhalanaysa in dad xaqdarro lagu laayo hantina xaqdarro lagu qaato taasina waxay keenaysaa shallayto marka waxaa waajib ah marka nin faasiq ah war keeno in la iska sugo oo warka la caddeeyo haddii caddaymo loo helo ama qaraa'intu xoojiso sidaasi warkaasi waa lagu qaadanayaa haddiise la arko been inuu yahay waa in la beeniyaa warkaas lamana qaadanayo aayadda marka waxay caddaynaysaa in qabarka qofka runta lagu yaqaano la qaadanayo qabarka qofka beenta lagu yaqaanona lagu celinayo qabarka qofka faasiqa ahna laga joogsanayo sidaan soo aragnayba marka al-imaam ibnu jariir raximahullah wuxuu caddaynayaa in warka uu saddex xaaladood leeyahay inuu noqdo qabar run ah oo runnimadiisu cad yahay kaasi waa la qaadanayaa inuu yahay qabar uu sheegay nin beenaale ah kaasina waa la diidayaa inuu yahay war uu sheegay qof faasiq ah kaasina waa laga joogsanayaa ilaa laga sugto warkaas marka waxaa lama huraan ah in warka faasiqa beenaalaha ah la iska hubiyo haddii kale waxaan ku dhacaynaa dembi iyo dhibaato sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala yidhi إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يبين لنا ويوحي لنا أن لا بد أن نعرف حال من ينقل الخبر.
arrintaani waxay noo caddaynaysaa inay lama horaan tahay inaan garanno qofka warka keenaya oo aan lagu kaaftoomin keliya inuu ka mid yahay muslimiinta maya waa lama horaan inaan aqoon u leenahay xaaladda qofka warkaasi keenay ma ka mid yahay kuwa runta sheega ma ka mid yahay dadka warka iska qaata oo aan hubsiimada lahayn ma ka mid yahay kuwa warka faafintiisa jecel oo aan iska hubin waa lama horaan inaan ogaanno xaalka qofka warka keenay aan iska ogaanno in caaqibad xun ay leedahay in warka qofka beenaalaha ah la qaato qofka aan warka iska hubinna wuxuu ku dhacayaa dulmi iyo in cirdiga dadka uu wax gaarsiiyo si guud haddaan hubsiimo nagala helin waxaan ku dhacaynaa dembi iyo khalad sidaasi darteed alle wuxuu aayaddan noogu sheegay inaan hubsiimo yeelano dadka waxaa ku badan inay warka iyagoo aan iska hubin isla dhex maraan marka waxaa nala gudboon inaan ka digtoonaanno inaan warkaasi qaadanno annagoo aan iska hubin xitaa mararka qaar runba ha noqdee maxaa yeelay qofkaasi wuxuu dhaqan ka dhigtay inuu warka iska gudbiyo isagoo aan xaqiiqsan tusaale hebel waxaa lagu yaqaanaa wararka uu keeno inay xaqiiqo yihiin qofkaasi wax dhib ah ma lahan in warkiisa la qaato laakiin mid kale wuxuu caan ku yahay inuusan warka iska hubinin marka uu maqlaba la soo boodo kaasoo kale warkiisa waa in la iska hubiyaa oo aanay horay laga qaadan rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi iska ilaaliya malaha maxaa yeelay maluhu waa sheekada ugu beenta badan dadka qaar wuxuu wax ku dhistaa falanqayn iyo taxliil oo waxa uu isku xirayaa arrimaha qaar isagoo ka soo saaranaya xog uu ka dhiganaya inay tahay mid yaqiin ah sida inuu arkay ama maqlay oo kale markaas buu dadka ku sii dhex faafinayaa qofka noocaasi ah waa inaan war laga qaadanin warkiisana waa in la iska diidaa waxaa kaloo wanaagsan in loo naseexeeyo isaguna waa in lagu daraa liiska beenaalayaasha oo war iyo wacaal midna laga qaadanin sunan abi daa'uud raximahullah wuxuu nebiga sala allahu calayhi wasalam ku yidhi waxa ugu xun nin mar weliba dhaha waxaa la sheegay wuxuu kaloo nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi alle wuxuu idinla nacab yahay saddex arrin kutirikuteenta su'aala badnida iyo xoola kudheelidda qofka mu'minka ah ee runta badan marnaba dhaqankiisu ma noqonayo waxaa la yidhi oo waxaa dhaqan u ah in haddii war loo keeno uu iska hubiyo haddii uu damco inuu arrinta jirta xalliyana wuxuu warka u gudbinayaa dadka ay qusayso ee awoodi karaa inay munkarkaasi ay suuliyaan sidoo kale fahamka dadka waa uu kala duwan yahay qof ayaa warka sida uu doono u fahmaya markaas ayuu fahamkiisa dadka ku dhex faafinayaa iyadoo uu yahay faham khaldan marka qofka noocaasi ah waa in la iska sugaa warkiisa dadka qaar waxaad u leedahay aqoon wanaagsan marka war lagaaga keeno durbe waxaad fahmaysaa inaysan sidaasi ula jeedin maadaama war laguu keenay adiguna ay ku saaran tahay mas-uuliyadda ah inaad warka iska sugto waxaad u tegaysaa qofkii warka lagaaga keenay markaas baa waxaa kuu caddaanaya in warku yahay sidaad u malaysay ee qofka warka kuu keenayna uu arrinku fahmi waayey marka waxaa lama huraan ah inaan wax ku dhisanno marka wararka la gudbinayo in dadku faham ahaan ay kala duwan yihiin alla waxaan weydiisanaynaa inuu khayrkana waafajiyo uuna noogu kaalmeeyo inaan warka iska hubinno si gaara xilligan ay bateen fitanta beenaalayaasha iyo kuwa aan warka iska hubinin waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa ay ku jirto wanaagga diinteenna iyo adduunyadeenna
غير المتحققين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما آه، فيه صالح ديننا ودنيانا وآخر دعوانا أن الحمد لله تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
qeybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaan dhanka iyo shabeellaha hoose waxaynu wareysanay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuu ka waramay dagaalkii awdheegle khasaaraha ka dhashay cidda gacanta ku haysa iyo duqeymo ay shisheeyuhu ka geysteen magaalada iyo beeraha daarusalaam wareysigana wuxuu dhacay sida tan bismillaahi raxmaani raxiim waxaa inoo suura gashay inaan waraysanno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan ee kadib wixii ka dambeeyey dagaalkii awdheegle sheekh cabdisamed marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhowahay idaacadda alfurqaan marka hore waxaad faahfaahin in naga siisaa dagaalkii ka dhacay magaalada awdheegle bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walaalow shan iyo tobankii ramadaan oo laba maalin lasoo dhaafay ayaa wuxuu ka dhacay dagaal degmada awdheegle gudaheeda meeshaas waxaa iskaga horyimi dad u dagaalamaya kelimatu laa ilaaha ila allah iyo kuwo kaloo kasoo horjeedo daaquud iyo riddo iyo gaalnimo u dagaalamaya meeshaas ku dagaalamay waa dagaalkaas ayaa ka dhacay meesha alxamdulilah saddex xere cadow kulahayeen saddexda waxaa waa la xasmiyey ilahi subana watacaala waxaa walaalaha u fududay maxay tahay marka natiijada dagaalka gaar ahaan khasaaraha intee buu la egyahay walaalow jazaak allahu khayran haddee khasaaraha kulli dagaal hadduu dhaco khasaaraha imaanayo dhimasho dhaawac inta waa imaani laakiin inta hadda la hubiyey oo cadowga gaaray waa dhimasho soddon iyo kow ah dhaawacna waa soddon iyo lix waxaa kaloo jiro dhaawacyo oo duurka ku firxaday oo meelaha laga soo bixinay iyadana waa jiraan manala wadaagi kartaa tiradooda shalay galab mid baa laga soo helay duurka soo dhaawac ah kuwo kalena waa la sheegaya duurka kasoo calacalay way ee, mas-uuliyiin ee, ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan aaggaas awdheegle iyo u qaabilisan ee, waxay idinku eedeynayeen in xilli aroor ah oo bil ramadaan ah aada soo weerarteen ciidankooda maxaad uga jawaabaysaa
Ee, walaalow horta bil ramadaan haddee cadow ilaahi subxaana watacaala murtadiin ah ee u dagaalamaya mogtahay diin gaalo dimuqraadiyad horkacaayo diinta ilaahi subxana watacaala inay dunto u ordaayo inaa la dagaalamo wax maanicaya ma laha wax diidayna ma laha haddee cadowga ilaahi subxana watacaala mogtahay deegaanka baabi'iyey ee diinta ilahi subxana watacaala kusoo duulay iyo cadowga maanta caratuurka u ah waa lala dagaalamaa bil ramadaan iyo keyrkeeda waa lala dagaalamaa haddee dagaaladii u weynaa ee islaamkaba ramadaan ay dhici jireen oo cadowga lala dagaalami jiray muslimiinta iyo gaalada cadowga waxaa weyaan way iskaga hormaan jireen bil ramadaan wax diidayana ma leh cadowgana marka maanta waa dee maanta wax ka waajibsan ma laha dadka in laga dulqaado oo mugtahay dhibkooda iyo fasaadkooda iyo diin la dagaalakooda in dadka laga horleexiyo maanta waxaa weyaan shay ka waajibsan ma leh bacda aliimaani billahi waayahay ee, sawiro ay soo baahiyeen warbaahinta afkeena ku hadasha waxaa ka muuqanayay fariisimayaal hoos u dhisan oo ciidamada dowladda federaalku ay joogeen maxaad ugu tagteen halkaas
Eh, jazaak allahu khayr meeshaas kolley waa meesha gabaadka ay ka dhiganayeen oo ay deganaayeen oo xerooyinkooda gudahooda waa difaacyadii ay qodnaa xabadda ay kaga gaban jireen meeshaas waxaa loogu tagay wax allaala wixii hub meesha yaalay oo ay haysteen meesha ay ugu carareen walaalaha mujaahidiintana gacanta ku dhigay ilaahi subana watacaala ugu mahadnaqaynaa meesha marka wax loogu tagay waa hubkii iyo agabkii meesha yaalay oo dhan gacanta ayaa loogu dhigay meesha ay ugu carareen oo wixii hub ah ee yiilay meesha gebi ahaanba waad la wareegteen haa xerada wixii allaala wixii hub yaalay ilaahi subana watacaala mujaahidiinta ayuu gacantooda soo geliyey iyagana way ka carareen
yaa gacanta ku haya ee hadda awdhegle
jazaak allahu khayran awdheegle maanta waa xor ilaahi subana watacaalana ku mahadsan cadowgii mute muddo sanawaad ah haystay ummadda dhibaateyn jiray waa laga xoreeyey maanta si nadiif ah waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta oo jooga magaalada ku sugan dadkana dee mogtahay waa un meel da- goob dagaal ay noqotay xoogaa dadka waa ka kala farxadeen laakiin dadka hadday soo noqonayaan had si buuxdan hadda mujaahidiinta gacanta ugu hayso
awdhegle degmo ahaan maxay caan ku tahay jazaaka allahu khayran horta sawir guud aan rabaa inaan ka bixiyo awdhegle ninkaan aqoonin ninkii garanayaba awdhegle waxay ka tirsan tahay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellada hoose waa degmo ka mid ah waana waxyaalaha caanka ay ku tahay waa dhul beerley ah waxay hodan ku tahay beero iyo mogta wax soo saar waxaana mara webiga shabeelle ayaa dhex mara webi magaalada caasimadda muqdisho ilaa lixdan kilomitir qiyaasta ayay u jirtaa dhinaca galbeed ayayna ka jirtaa marka waa degmo noocaas ah waxay caanka ku tahay marka waa beerahaas iyo mugta wax soo saarka maadaama webiga uu maro ayay caan ku tahay waa degmo mugta muddana cadowga u haystay dadkana waxa weeyaan wax soo saarka iyo noloshoodina hoos u dhac badan ayaa ku yimi marka ilaahi subxana watacaala na ku mahadsan maanta ka dulqaaday xoreeyey cadowgaasna jebiyey ka argoostay dadkana waxaa leenahay insha allah tacaala si nadiif ah ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanka lagu soo celin doonaa dadkana si nabad ah amni ay ku noolaan doonaan insha allahu tacaala ilahi subxana watacaala cadowgaasna waxaa weeyaan ha isii raaciyo webiga ka waran ee magaalada hadda biyo ma wadaa
webiga hadda xoogaa biyo badan hadda ma laha oo xilli jiraal lagu jiraa hadda webiga laga shaqeynaya meelaha qaar oo qudniin iyo waxbaa ka socdo marka hadda biyo saas ee webiga ma laha waa tahay ee marka laga yimaado dagaalkii awdheegle ee aada warbixinta naga siisay waxaa jira inaannu tebinnay duqaymo ka dhacay magaalada iyo nawaaxigeeda dhankaaga ka mas-uul ahaan maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa ee duqaymahaas kolley cadowga ilaahi subxana watacaala markuu culays dareemo ama dhib uu ku dhaco inta badan waxay ka argoostaan dadka muslimiinta ee shacabka ah uma abayeelaan waxaa dhacday duqeymo fara badan ayaa deegaanka ka dhacay oo dadka muslimiinta ee shacabka lagu beegsanayay dhimashada hadda ilaa haddana soo gaartay waa ilaa lix shuhado ah dad muslimiin oo shacab ah ayaa lagu beegsaday dhaawacana waa toddobo oo deegaankaas ka dhacday marka ilaahi subxana watacaala dadkaasi waxa weyaan samir iimaan eheladooda allah ka siiyo dadkii shahiiday kuwa dhaawacana ilaahi subxana watacaala ha bogsiyo dadkaasi marka waa isku darka awdheegle wixii ka dhacay iyo daarusalaam miyaa haa isku darka waaye daarsalaam dadkii shacabka ahaa ee joogay iyo dadkii awdheegle ee loogu tagay ee guryahooda joogay waxaasoo dhanna waxaa weeyaan waa duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha cadowga ay dadkaasi ku gaareen iyagoo guryahooda joogo ama qaarkood beerahooda degan arrintaas waxay ka marqaati kacaysaa kolleyba cadowga mogtahay inuusan u kala soconayn dadka muslimiinta ah mar allaale markuu xanuun gaaro ama dhib uu soo gaaro dadka ay ka argoosanayaan waa dadka muslimiinta ah shabeelle hoosena dad shacab oo lagu laayo ama be- dad beerley ah oo meelaha lagu xasuuqo ama duqeemo dhagahooda maanta kuma cusbo dadka muslimiintana way ogyihiin ramadaanka ramadaanka ka horreeyey waa kolley waa ka warqabtaan dad masaakiin ah oo masaajid ku cibaadeysanaya tuulada la yidhaahdo baqdaad ayaa masaajidkooda iyagoo ku cibaadeysanaya lagu beegsaday maalmo ka hor dad beerahooda iska dhex joogo ayaa lagu beegsaday iyagana dad shacab ah ay ku shahiideen lama xisaabin karo cadowga inta waxaweyaan tacadi uu ka geystay gobolkaani dadka muslimiintana dee uma kala socno oo markasta waxa weyaan uu xanuun u gaaraba dadkaas ayaa waxaweyaan ku nafbaxaan oo wax dhaqan ay u leeyihiin waxaa intaa dheer ee, duqeymihii shalay waxyaalaha ay geysteen waxaa ka mid ah guryo badan iyo hanti badanaa ku baaba'day ilaa iyo boqol guri meelahaasaa ku gubatay hanti badan oo dhex taallay guryahaasna waa ku baaba'een dadkii waxa weyaan dhibkaas uu soo gaaray iyo dhaawacaas iyo dhu- shuhadadana ilaahi subxana watacaala samir imahan ka siiyo dadkii dhaawacana ilaahi subxana wataala waxaan u weydiinayna inuu ilaahi bogsiiyo hantidii meesha ku baaba'dayna ilahi subxana wataala dadka samir imaha allah ka siiyo xaalku waa sidee jazaaka allahu khayr xaaladda hadda magaalada way degan tahay wax culeys oo hadda ka jira ma laha dadka waxa weyaan si caadi ayay mogtahay shaqooyinkoodii waxa weyaan ay usoo ceshteen gacanta mujaahidiinta ayaa ku haysa magaalada magaalada waa amni dadka muslimiinta waxa weyaan si tartiirtibi ay ugu soo laalaabanayaan marka jazaaka allahu khayr xaaladda haddana waa degan tahay culeysu hadda taagan ma jiraan alxamdulilah waayahay ugu dambeyntii ee sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysiga
jazaaka allahu khayran horta marka hore waxaan kusoo gabagabeyn lahaa ilaahi subxana watacaala nimcadaas iyo barwaaqadaas iyo guushaas muslimiinta u dhexalsiiyey ilaahi subxana watacaala ugu mahadnaqayna awalan dadka muslimiintana ilaahi subxana watacaala inay ugu mahadnaqayna waxaweyaan ilaahi naga mudan yahay marka dhammaan ilaahi subxana watacaala aan u tawaaducno oo ilaahi subxana watacaala aan usu bihinbihinno dadkaas insha allah taala intaas waa dhihi lahaa waxaa kaloo xusid mudan iyadana maalmahan insha allah tacaala nasrigaas oo mugta meel kasta kasoo yeerayo oo ay ugu horreysa shabeelada dhexe mugta nasrigii iyo guulihii ilahi subxana watacaala uu dhexalsiiyeyna ilaahi subxana watacaala iyagana waxaweyaan waxaweyaan ha sugo ee wilaayadana insha allah taala ugu hambalyanaya guushaas ay gaartay ilahi subxana wataala waxaweyaan cimrigooda ha barakeeyo dadkana insha allahu tacaala ilahi subxana wataala waxaweyaan qulubtooda ha usoo dumo intaas insha allah taala waa dhihi lahaa waxaan kaloo dhihi lahaa ee cadowgan maanta mugta caratuurka u ah ee gaalada kabaqaadka u ah ee ku baaba'aya maalin kastaba mugtahay dana gaale ee wadaan iyo mabaadi' gaale iyagoo xaqiijinaya ku baaba'aya waxaan dhihi lahaa war diintiina usoo laabta usoo toobadkeena ilahi subxana watacaala waxaweyaan ka baxa waxaa ku jirtaan ninkii maanta maanta diintiisa usoo laabto maanta mujaahidiinta waxaweyaan hadaf uma aha xaqiiqatan waa aragteen dad badan waxaweyaan lasoo dhoweeyey oo soo dhiibay iyo hubkooda loo lacagiyey insha allah intaasna ugu baaqi lahayn hadday ka dhagaadagaan dee insha allah tacaala waxay kulley arki doonaan wixii ku dhacay walaalahooda iyaga lamid ahaa ama xerooyinkii ama kuwa gacanta soo galay oo arki doonaan hadda intaasa insha allah taala iyaga ku quus qaataan marka jazaaka allah khayr intaasaan dhihi lahaa waan u hambalaynanaa wilaayada shabeellada dhexeeyana waa u hambalaynanaa walaalahaas iyagana ilahi subhana taala guusha gaarsiiyey mugtay bil ramadaan iyadoo ay tahay diinta ilahi subhana difaacaayo waxaan leenahay dee sabra oo dulqaata waxaan leenahay gaalada la sabartama yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun intaasaan dhihi lahaa aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل
waa hagaag muwasadalka taayib ali khabaariye ah garabka warbaahinada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta baahisay muuqaal muujinaya dagaalkii ka dhacay deegaanka biya cadde ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halkaas oo ciidanka mujaahidiinta ay dagaal kula wareegeen muuqaalka oo soconaya ku dhowaad lix daqiiqo ayaa waxaa lagu muujinayaa bilowga hore qaabkii ay mujaahidiinta dagaalka u qaadeen waxaana intaa kadib xiga ciidanka mujaahidiinta oo la muujinaya iyagoo difaacyada ciidanka dowladda federaalk ee biya cadde u daadanaya الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ayaa ku mahadsan xeeladii weyneed ee bulshadu deganaan jireen haddana ciidamada sudada ah ay deganaayeen ayaa soo gashay gacanta mujaahidiinta laa xaalatana walaa quwatana allahu akbar allahu akbar
intaas kadib kaamirada kitaab al ikhbaariya waxa ay soo bandhigaysaa khanaa'imkii mujaahidiinta ay ku qabsadeen dagaalkii biyacde waxaana ka mid ah gaari cabdibila ah oo uu saaran yahay qoriga dhashiikaha iyo hubka waxa lagu duqeeyo sida hoobiyaha rasaastiisa iyo sidoo kale qoryo waaweyn oo ah nuuca darandooriga u dhaca waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سامي